asalaamullaahi calaykum dadkana dhegaysanayo waxaad ku soo dhowaataan warka subaxee rediyo muqdisho qodobada saaka aan idiin hayana waxaa ka mid a gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdi uu hogaaminayay oo gaaray magaalada kibton ee dalka sood afrika halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeye shir looga hadlaya horumarinta wax soo saarka iyo beeraha afrika oo ka furmay waddanka ruwanda waxaana soomaaliya uga qaybgelaya shirka wasiirka beeraha dowladda dhexe ee dalka soomaaliya shaqaalaha dowladda oo loo fasaxay waa shaqaalaha dowladda oo la fasaxay muddo saddex maalina munaasabadda ciidda carafa awgeed ardayda ab waxbarasho ka helay dalka masar oo munaasabad sagootina loogu sameeyey magaalada muqdisho kulan loogu duceynaya allah u naxariistee gudoomiyii hore ee gobolkan banaadir iyo dadkii ku dhintay weerarka ee xarunta dowladda hoose ee xamar ayaa lagu qabtay magaalada olso ee dalka norway wararka kale ee subaxna waxaa ka mid a aqoon kororsi ku saabsan fahamka nidaamka federaalka iyo dhaqangelinta ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusmareeb ee xarunta galmudug caalamkana waxaan idinkaga hayaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa booqday shaqaalaha gurmadka ee ka badbaaday toogasho ballaaran oo ka dhacday magaalada alsabes texas oo markaasi ka mid ahaa magaalooyinkii eelgelgishay weeraradii hubaysnaa ee ay ku dhinteen in ka badan soddon iyo kow qof
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
kusoo dhawaada dhegeystayaal warkeenii oo fidsan anigu waa cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeyey xeel ahli faarax ayaa warka soo saaray cabdisalaan yarena waa farsamayaqaankeenna warka ee saaka gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada kipton ee dalka south africa halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey gudoomiyaha markii uu gaaray isagii wafdigiisa cabdulaahi ibraahim dasar ayaa warkan halkaa ka soo diray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxa uu gaaray magaalada cape town ee dalka koonfur afrika wafdiga gudoomiyaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada cape town kusoo dhoweeyay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalo xeebeedka cape town ee safiirka soomaaliya u fadhiya south africa jamaal maxamed barrow mudan gudoomiye kusoo dhowaaw magaalada cape town iyo jaaliyadda cape town waxaan aad uga faraxsanahay inaad cape town soo booqato maanta soo dhawaata gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa loo gelbiyey hoteelkoodii halkaas oo uu gudoomiyuhu warbixin kooban ku siiyey warbaahinta soomaalida saacadda safiir aad iyo aad u mahadsantahay adiga iyo jaaliyadda inteeda kale ee na soo dhoweysay halkaa waxaan u soo gaarnay inaan la kulanno jaaliyadda soomaaliyeed si aan uga warbixinno xaaladda dalka hadda uu marayo ayagana aan uga dhegaysanno xaaladooda iyo horumarka ay sameeyeen waddankan koonfur africa oo ay ku nool yihiin isla markaasna aan u dhegaysanno ra'yigooda maadaama aan nahay golihii shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si wixii jaaliyadda ay dareemayaan hadday horumar tahay iyo haddii kaleba aan ula tagno baarlamaanka runtii haddii alla idmo muddada halkaan aan joogno waxaan la kulmi doonnaa si gaargaar aan ula kulmi doonnaa qof kasta oo jaaliyadda ka mid ah oo runtii dareenkiisa uu yahay in uu u gudbiyo waddanka fikirkiisa iyo caqligiisa iyo sidii loo horumarin lahaa soomaaliya maanta meesha ay joogto loogu dhaqaajin lahaa aad iyo aad umahadsantihiin saxaafadda ayagana waa u mahad celinaynaa oo mar walba ayagana diyaara inay bulshada soomaaliyeed u gudbiyaan wax kastoo jira
gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay kulan la yeelan doonaan jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada kipton ee dalka koonfur afrika si uu gudoomiyuhu u dhegaysto baahiyaha kala duwan ay qabaan jaaliyadda soomaaliyeed cabdulaahi ibraahim dasar warbaahinta qaranka soomaaliya cape town koonfur afrika
shir looga hadlaya horumarinta iyo wax soo saarka beeraha afrika ayaa waxa uu ka furmay waddanka ruwanda waxaana soomaaliya uga qaybgelaya shirkaasi wasiirka beeraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi muxudiin codka ayaa warkan faahfaahinaya shirkan oo ay martigelisay dowladda ruwanda ayaa waxaa soo qabanqaabiyey bangiga horumarinta qaaradda afrika hay-adda cuntada adduunyada ee faw hay-adda maalgelinta horumarinta beeraha ee adduunka ee ifad loo soo gaabiyo bangiga adduunka waxaana kasoo qaybgalay wasiirada beeraha ee qaaradda afrika madaxda hay-adaha maaliyadda iyo khubaro kale oo shirka lagu martiqaaday shirkan ayaa diiradda lagu saaraya xaaladda cuntayarida ee kusii baahaysa qaaradda iyo sida qaaradda uga bixi karto dhibaatada cuntayaraanta ee ka dhalatay waxsoo saarka beeraha afrika oo ka hooseeya inuu quudiyo qaaradda iyo isbeddelka cimilada oo saameyn ku yeeshay waxsoo saarka beeraha shirkan ayaa waxaa laga sheegay muhiimadda ay leedahay in laysku xiro oo ay wada shaqayn dhow yeeshaan dhammaan qaybaha ay khusayso hay-adaha maaliyadda adduunka iyo hay-adaha cilmi baarista ee culumta beeraha iyo ka dhabaynta qaaraddu inay ka dhabayso ballamadii ay u qaaday hay-adaha goboleedka iyo kuwa caalamiga ah ee u saameeyey oo ugu horeyso qorshaha dhammaystiran ee horumarinta beeraha afrika wasaaradda beeraha iyo waraabka ee soomaaliya shirkaasi waxaa uga qayb galay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee soomaaliya mudane siciid xasan ciid iyo khubaro ka socotay wasaaradda wuxuuna intii shirka u socday uu kulamo kala duwan la yeeshay wasiirka halkaasi wufuud isugu timid iyo hay-adaha caalamiga oo shirkaasi soo qabanqaabiyey wasiir ciid ayaa uga warbixiyey xaaladda beeraha ee soomaaliya wuxuuna u xaqiijiyey in dowladda soomaaliya ay ku jirto dadaal ballaaran oo ay dib ugu soo nooleynayso kaabayaasha beeraha iyadoo dhinaca kale hay-adaha ay arrintan qusayso ka codsadeen in laga taageero soomaaliya qorshaha dowladda soomaaliya ee ku salaysan gaadhista yoolka caalamiga ah ee hoos u dhigidda gaajada wasiirka beeraha ee waraabka ee soomaaliya mudane siciid xuseen ciid ayaa sidoo kale kulamo la yeeshay madax kala duwan oo magac ku leh qaaradda afrika kuwaas oo ay ka mid ahaayeen madaxweynihii hore ee dalka nigeria olusiga obasanjo iyo weliba ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ethoobiya xayle maryam diselle kuwaasoo shirka ka soo jeediyey talooyin wax ku ool ah
shaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa la fasaxay muddo saddex maalina munaasabadda ciidda carafa awgeed qoraal ka soo baxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in shaqaalaha dowladda ay yihiin fasax maalmaha ciidda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay ku wargelinaysaa dhammaan hay-adaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay shaqaalahooda in ay fasax tahay maalinta ciidda carafo fasaxana waa maalmaha sabtida axadda iyo isniinta sida ku cad sharciga shaqaalaha qodobka soddonaad farqadiisa labaad na ay fasax yihiin maalmaha sabtida axadda iyo isniinta waxaan u rajaynaynaa dhammaan shaqalaweynaha soomaaliyeed in ay ku ciidaan farxad iyo nabad waxaana leenahay ciid wanaagsan ku ciida ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalk ee soomaaliya arday deeq waxbarasho ka helay dalka masar ayaa munaasabad sagootina waxaa loogu sameeyey magaalada muqdisho ee caasimadda gobolkan banaadir yaxya cali faarax ayaa warkaasi siyaanba qaaday
magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa shalay lagu qabtay munaasabad lagu sagootinayey toddobiiyo konton arday oo deeq waxbarasho ka helay dalka masar munaasabadda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada waalidiinta ardayda iyo sidoo kale ardayda sagootinta loo sameeyey agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya ismaaciil yuusuf cismaan ayaa ardayda deeqda waxbarasho ka helay dalka masar kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan fursadda ay heleen islamarkaana ay u diyaargaroobaan inay horumariyaan waxbarashadooda agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed yuusuf xasan ayaa tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii ardayda soomaaliyeed ay u heli lahaayeen deeq waxbarasho oo dalka dibaddiisa ah taasna ay wax badan ka qabatay agaasimaha guud ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada ay ka go-an tahay kor uqaadista tacliinta ardayda soomaaliyeed isagoo ardayda kula dardaarmay in ay mas-uuliyad gaar ah ay iska saaraan sidii ay u gaari lahaayeen hamigooda waxbarasho ee ku aadan kamira dhalinta deeqaha waxbarasho ee ay ka heleen dalka masar dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe dadaal ugu jirtay sidii ardayda soomaaliyeed ee dugsiyada sare ee ka baxa dalka in ay helaan deeq waxbarasho waxaana dowladdu ay ku guulaysatay in deeq waxbarasho ay u dirto arday soomaaliyeed oo badan kuwaasoo dalalka loo diran ay ka mid yihiin shiinaha ethoobiya suudaan iyo wadamo kale oo ka mid ah caalamka
kulan loogu duceynaya allaa u naxariistay gudoomiyii hore ee gobolkan banaadir ahaanad- ahaana duqii magaalada muqdisho iyo dadkii ku dhintay weerarkii xarunta dowladda hoose ee xamar ayaa lagu qabtay magaalada aalso ee dalka norway xasan saciid rasta ayaa warkan halkaa ka soo diray kulan kacsi iyo baroor diiq ah oo loogu ducaynayey allaha u naxariistee gudoomiya cabdiraxmaan cumar cismaan injineer jiriisow iyo dadkii mas-uuliyiinta iyo shicibka ahaa ee dhowaan ay argagixisadu ku laysay xarunta gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada oslo madashan ducada iyo tacsida ee jaaliyadda soomaalida ee oslo ay qabatay ayaa waxaa kala qayb galay martina ku ahaa magaalada oslo xildhibaan mustafe maxamuud qodax oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxaayna ducadii iyo tacsida lagu qabtay oslo u dhacday sida tan aad baan idiin salaamayaa dadweynihiinan sharafta badan ee soomaaliyeed beyd norway ah, iyo beydtii meelo kale ka timida munaasabadda ducada iyo tacsida ee aynu isugu nimina runtii dan waa mid aynu ah, dareemayno xanuunka ay nagu hayso geerida dee maalin walba aan loo baahnayn ee ku dhacaysa ummaddeena marka hore waxaynu u ducaynaynaa guddoomiyihii gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan yuusow iyo dadkii soomaaliyeed ee madaxda ahaa iyaga laftooda cayaanta ahaa ee la qabtay baynu u ducaynaynaa ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu jannatul fardowsa inuu ka waraabiyo
waxaynu maanta isugu nimid halkan een, waxay ahayd een, geeridii naxarinta lahayd ee ku timid ee, duqii magaalada muqdisho islamarkaana ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir mudane injineer yariisow oo aas qaran loogu sameeyey caasimadda muqdisho afartii bishan aynu ku jiro een, lana aasay ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu uga eh, baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo maxuumka innagana ilaahay subxaanahu watacaala inooga daba naxariisto Een, waxaan taasi halkan uga dirayaa een, eheliyadii iyo qaraabadii iyo asxaabtii marxuumku uu ka geeriyooday Een, taasi taa lamid ah een, waxaan u dirayaa guud ahaan badee qaranka soomaaliyeed
waxaan isugu nimid waa dabcan taasi waa wada ognahay inaan duceeyno oo aan u jamcino ducada iyo tacsida waxaan u tacsiyeynayaa anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada soomaaliyeed ee dalka norway ummadda soomaaliyeed oo ka geeriyooday guddoomiyaha dhammaan iyo intii kula geeriyootay qarxii ama falkii foosha xumaa oo argagixisadu geysteen waxaan leeyahay ilaahay sabri iimaan hanala siiyo annagoo dhan gaar ahaan faamilkii iyo qoyskii uu ka baxay marxuumka ilaahay sabr iyo iimaan ha ka siiyo marka aliyaa raxmaan raaximiin yariisow reer buu ka baxay maamuu ka baxay ilmuu ka tegay allah u naxariisto waxaan ka codsanaynaa dowladdu inay maaragtay awood iska saarto inta karaankeeray gari karto inta dhimatana allahu naxariiso waxaan sugnaa waa tacsiyo xasan saciid rasta s n t v oslo norway
aqoon kororsi ku saabsan fahamka nidaamka federaalka iyo dhaqangelintiisa ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug maxamed eeq cabdi maxamed waryaheena gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa faaqidaada warkan inoo soo diray aqoon kororsigan oo muddo afar maalmood ah ka soconaya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayna kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayna soo qabanqaabisay wasaaradda dib u heshiisiinta iyo arrimaha federaalka dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta lasoo gabagabeeyey bulshada ka qayb gashay ayaana waxa ay ka doodeen federaalka iyo waxa uu yahay iyo fahamsiinta bulshada muddada halkaan aan joognay waxyaabaha ugu wanaagsan ee faa'iidada lahaa ee aan ka barano waxaa ka mid ahay markii laga soo tago jeedinta iyo fahamka federalismka iyo waxyaabaha la midka ah waxyaabihii shal oo dhan aan u doodaynay u kala sacbisanaynay qorqoraynay waa iyaga waxa nagala gey doona nooca uu yahay federaalka aan anagu rabno galmudug aan u baahannahay inay noqoto haddii nalala garto maamul goboleedyada kale la tegaya ee sida aanaga u fikirnay si lamid a ay u fikiraan in federaalka uu noqon doono shal halkan aan kusoo bandhignay kan guud ahaan ummadda soomaaliyeed ay qaadan doonto mara- maadaama ay noqotay dan in federalismka ka qayb qaadano oo federaalkaas aan qaadano dhulkani waa dad dowlad ku nool ah beddelkeedii laakiin waxaa noo hirgalay hadalla qaab xun oo ah een, eh, reer galmudug dowlad ma rabaan waxaana beenaynaysa maanta intan oo reer galmudug iyo inay isu yimaadeen oo ay leeyihiin waxaan diyaar u nahay inaan nidaamka federaalka ah ee soomaaloo dhan ay ku dhaqmayso aan annagana qaybtan uga dhaqanno wax badanna aan ka fahanno si aan xuquuqaadkeenna ugu helno gudoomiyaha magaalada dhuusamo reer macli nuur cilmi cabdulla oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb gashay xiritaanka tababarkan ayaa waxa uu sheegay in doodaha noocan oo kale ah bulshada faa'iido weyn ay u leeyihiin ayna mudan tahay in lagu soo celceliyo waxaan leenahay kulamada caynkan oo kale ah wada tashiga noocan oo kale ah wada hadalka noocan oo kale ah wax badan baa ku hagaagaya cid kasta oo ama awood u leh ama ayadu u amran oo u xil saaran inay ummadda ka haqabtiraan horumarkaasna lagu daydo ayaan aada u soo dhaweynayaa xilligan waa xilliga dib u heshiisiinta wacyigelinta maxay kula tahay maxaan wax uga bedeli karnaa xilligii loo baahnaa weeye aada iyo aad laakiin inaan ka faa'iidaysano oo ay maskaxdeennu noqoto mid wax weelaysa waxa aan isku sheegayno iyo waxa aan naqaano intaba aan ku camal falno wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo arrimaha federaalka dowlad goboleedka galmudug saarax cabdulaahi maxamed ayaa gabagabada munaasabadda ka hadlay waxa uuna sheegay in hay-ado caalami ah ay ka taageeraan sidoo kalena ay ka qaybgalaan shirar looga hadlayo arrimaha noocan ah labadan arrimood oo meeshan aan aan ku soo qa- aan ku soo qabannay lixdan maalmo lix laba maalmood oo kii hora afar maalmood oo kii damba waxaa fangareeyey eh, UNDP United Nations Development eh, Program Eh, waa public fund waa aya nimankaas ayaa eh, ururkaas ayaa noo fangareeyey wax waxaan aan marka halka shalay iyo daraad aan qoraynay si gaar ah noogu qoran yihiin sababta oo ah annaga waxaan aadnaa saddex bilood oo kasta shir la yidhaha wadajir framework wadajir framework waxaa la isu keenaa ra'yiga ay qabaan dadka aad ka timid midka aad qorteen adinka midkaa qabtiin waaye maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamo reer
warkaasi waxaad ka maqlaysaan warbaahinta qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu booqday shaqaalaha gurmadka ee ka badbaaday toogasho ballaaran oo ka dhacday magaalada elsabeso dad isbaanisha ayaa lagu bartilmaameedsaday dembi cad oo nacayb ah kadib markii nin hubaysan uu ku sugnaa elbeso uu sabtidii uu dilay labaiyo labaatan qof master trump laftiisa ayaa lagu eedeeyey inuu dhaleeceeyey nacaybka ka dhanka dadka isbaanishka ah wuxuu ka yimi texas isagoo u yimi dayton ohio halkaasi oo uu booqday kuwa ka badbaaday toogashada ay ku dhinteen sagaal qof master trump ayaa sheegay ka hor inta uusan ka tegin washington inuu ka walaacsan yahay korarka koox kasta oo naciib ah ha noqoto midab cad ama midabo kale oo sarsare ayuu yiri laakiin haweeneyda u tartamaysa xisbiga dimuqraadiga ee matalaysa elsabeso forinica escobar ayaa diiday inay la kulanto isaga isagoo sheegtay in eryo cunsurinimo iyo naceyb iyo ficilkiisa ay xanuunka waa xanuunka u geysteen bulshada waa bulshadeeda iyo dalkeeda sida ay tiri warkii subax oo aad ka maqlayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wanaga intaa waxna idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye inta warkaygala qayb qaadatay wariyaasheenna qaybahooda kala gudbiyan kuwa ku sugan stuudio ahaan sideedaad ee aan idinkala hadlayna radio muqdisho iyo wariyaasheena kale ee gobolada iyo mas-uuliyiinta iyaguna warka faaqidaadiisa nagala qayb galay oo wararka aynu ka sameynay dhammaantoodba aad bay u mahadsan yihiin